kulanti wacan wanaagsan saaxiibyaal meel kasta aad joogtaan iyo si walba oo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
wuxuu musuq maasuq yahay si aad uga maarsataan micnahu haydin dhacee ninkii moogow na maqal ninkii moogow na maqal su'aal Jawaab.
waa maxay mas'uuliyad maamul magaalo waa u adeegaha shacabka iyo ku-hagidda wanaagga walle waa yaab sheekoy ku nacay goormaana ugu dambaysay nidaamkaas oo hadda dhibku halkee buu ka jiraa dantiisa yaqaan ayaa dib noo dhig mas-uuliyadiyo xilkoo si kale loo maamulo bulshada lagu kala madhoon midnimo waxba loogu qaban ayuu musuq maasuq yahay
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeenimo khamiisa taariikhdan waxay ku baagantaha tobanka bisha kow iyo tobnaad ee noofembar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn barnaamijka wareegga caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya yuufda hogaaminaya waxa ay maanta gaareen eh, magaalada asmara ee dalkaasi eritrea halkaas uu kusoo dhaweeyey madaxweynaha wadanka eritrea asias afwerki ujeedka safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee wadanka eritrea wuxuu ku tuma ayaa daaban doontaan ama ku dhegeysan doontaa barnaamijka wareegga qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona saaxiib yaal oo caawa aan kugu haynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliyana oo booqday kuliyadda tababarka booliiska ee idriis faarax habane ee dalka jabuuti halkaas oo kulmo kala duwan uu kula qaatay madaxda wadankaasi jabuuti ugu horeeya madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaa kaloo maqli doontaa barnaamijkana qayb ka ah dhaawacyada dadkii zoobe oo qaybtii labaad loo qaada dalka sog imaaraadka carabta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ka soo gotiyey waxaan kaloo idiin soo gudbi doonaa kusmaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda ayaa shirka guddiga maalgashiga shisheeye ee maanta lagu qabtay muqdisho ka sheegay muhiimadda uu maalgashigaasi u leeyahay horumarka dalka qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona safiirka soomaaliya ee dalka jabuuti salaad caajeele ayaa ka warramay taariikhda iyo shakhsiyadda ah la naxariistay maame sahra sheekh xuseen oo xalay ku geeriyotay dalka maraykanka waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona somalilan xisbiyada mucaaradka ayaa si weyn u wada olaha ku aadan doorashada saddex iyo tobanka nofembar wixii loo gaarana muuse bixi cabdi aysan u aqoonsan inuu yahay madaxweynaha maamulkaasi xilli ay markaasi ollo weyn ay ka wadaan faysal alraabe oo shir jiraad qabtay arrimahaas uga hadlay ayaa maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona barnaamijkeena caawadka ugu soo gubi doona isla somalilan madaxweynahaasi wuxa uu markaasi xafis u fidiyey in ka badan shan boqol oo maxbuus oo xabsiyada deegaanada maamulka somalilan ku xayiran ama markaasi ku xiran qodobadaasi wixii soo koraya caawa maqli doontaan cabdihaab ayaa farsameynaya barnaamijka wareegga kusoo dhawaada mar kale
Waxaa la isu dagayaa, la isu dabamarkayaa.
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid Dagaal oogi nacab yahay, dolar qaata dul yahay, shacabkuna dawlad yahay. Alla ma cid bay ka dadan tahay. Maxaa la isu dagayaa?
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada ah dalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib bal markaana haddii aan ku bilaawno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safar shaqo u ah u baxay dalka eritrea halkaasin waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha waddankaasi asiya safarki madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mudnaanta siinaya bariil ciidamada soomaalida oo ku sugan dalkaasi si ay kor u qaadida doorka dalalka gobolka ay ku leeyihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweyne ayaa dhigiisa dalka eritrea asiya safarki la yeelan doona wadaxaajoodyo oo ku saabsan kor u qaadidda xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada shacab ee walaalaha ee eritrea ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safarkiisa waxa uu imaanaya xilli ah, soomaaliya markaasi ciidamo halkaa ay ka joogaan ilaa ay shan kun oo askari oo dowladdii hore halkaa u qaaday taa oo siyaabooyin kala duwan looga hadlay oo xitaa la sheegay in ay ka dagaalameen etoobiya dagaal ku dhexeeya ciidamada federaalka iyo t b l f oo soomaali badan halkaasi loo qaaday oo askarta ka mid noqon lahaydna marka ay ku geeriyoodeen hase yeeshee warkaas oo idil waxa ay noqdeen kuwa markaasi ay been noqdeenna oo siyaasiyiintii xilliga ololaha doorashadan ku jirana ay si weyn ay ugu leeyihiin dowladdii hore iminka madaxweynaha waxa uu noqonayaa safarkan kii labaad tan iyo markii shan iyo tobankii mey loo doortay xeerka madaxweynaha soomaaliya waxaana markaan la filayaa in sidii dalka dib loogu soo celin lahaa dhinacyadu ay ugu shaqeyn lahayn maadaama booqashadii kuwaad ahayd xaaladda ay ku sugay in la soo arko iminka tan labaadna waxaa lasoo weerinayay madaxweynaha markaasi asiyaas ay ku wada hadli doonaan sidii markaa dalka dib loogu soo celin lahaa dhallinyaradaasi waddanka eriteria ku sugan wax ka badan afar sannadood oo halka ay sii joogaan dhinaca kalena haddii aan eegno wasaaraha soomaaliya wuxuu maanta noqday kuliyadda oktoobar ee ciidanka booliiska soomaaliyed ee waddanka jabuuti wasaaraha oo ku guda jira boqoshooyinka rasmiga ah ee dalka jabuuti oo ku jooga ayaa maanta booqday kuliyadda tababarka booliiska ee diris faarax xabane ee jabuuti ay ku tababarto ciidanka soomaaliyeedda wasaaraha oo xarunta tababarka ugu tegay ciidan iyo saraakiil boolis oo tababar ku qaadanaya iyo macalimiinta tababarka siinaya ayaa saraakiishii ciidankaba tababarka qaadanaya u dardarma inay ka faa'iidaystaan fursaddan dahabiga ah ayna tababarka si wanaagsan u qaataan si cilmiga ay bartaan ay ay ugu isticmaalaan sugista ama sugidda amniga dalka wasaaraha ayaa dowladda jabuuti ugu mahad celiyey tababarada joogtada ay siiyaan da- ciidamadeena qaranka booliiska kuwa uu markaa ka qayb qaadanaya buuradagaalada dadaalada ay jabuuti ay ugu qayb qaadanayso casliinta dalka iyo sar u qaadidda badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed wasaaraha ayaana markaasi arrinta ka hadlay
askarta lagu tababarayo halkan oo fursadda helay oon u hambalyeynaya mar kale waxaan rabaa inaan u sheego maanta waddankeenna aada rabtaan inaad ka shaqaysaan ood u shaqaysaan ood usoo tababarataan wuxuu ku jiraa marxalad xasaasi ah oo baahi badan laydiin qabo waddanku wuxuu ku jiraa dagaal wuxuuna waxaana curatay dibi xorayn iyo in khawaarijta waddankan shan iyo toban sano dhibaatada fara badan kusoo haysay in fara badan oo innocenti ah oo hooyooyin iyo caruur iyo odayaal iyo indheergarad intaba birmagayda dadkii la ohan jiray soo baabi'iyey ayay maanta dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxay goosteen oy go-aan ku gaareen in ay iska xoreeyaan haddii muddadaas dheer ciidanka soomaaliyeed keligiis uu furmaha ku jiray haddii uusan heli jirin taageero institutionska kale ee dowladda ah haddii uusan heli jirin taageero moral iyo mid gacameed oo uga yimaada shacabkooda maanta tii way isbeddeshay dowlad kulligeed wada shaqaynaysa hay-ad kasta oo ay tahay iyo shacabkii oo dhammaantiis go-aan gaaray inuu dowladda ku garab istaago dibi xoraynta ayaad maanta haysataa sidaa darteed intaas markii la ysla helay iyo geesinimada lagu yaqaano askariga soomaaliyeed waad aragteen guulaha la gaaray ee deg deg ah muddo aan ka badnayn saddex bilood ilaa afar bilood ayaa deegaano aada u waaweyn oo ay ku ilmo dhaleen muddo ayaa looga xoreeyey haddana firxadkoodii runtii lagu daba jiraa meelaha kale ee deegaanada kalena way ka bilaabanayaan kuwo badan oo sharaf leh oo karaamo leh ayaa ku shahiiday oo saaxiibadiina waxaan rajaynaynaa idinka oo ni- soo tababartay oo physically usoo tababartay mentally wax badan soo siyaadsaday iyo cilmi moralina aad u dhisan oo guulo ku taagan soomaali iyo dal ku taagan u imaanaya inaad imaan doontaan oo aad qayb xoog la ka qaadan doontaan maadaama la paramilitary aad tihiin oo laydin tababaray ama laydin tababarayo inaad booliis military aad noqotaan waxaan rajaynaynaa inaad u timaadaan dalkiinnii oo guulaystay isdabaraacis raba idinkuna isdabaraaciskaasaad qayb ka noqonaysaan qofkii maanta ka maqan oo aan daba iska raaciska khawaarijta aan ka qaybgelin dhaxal awowiisu ka qaday waxaan hubaa in ay dhammaadeen nimankaas wadankii ay deertan ay kasii dhammaanayaan isdaba raaciska inaad kusoo gaadhaan aan rajaynayaa idinkoo moralkaas wata idinkoo karaamadaas wata idinkoo tababarkiina wata ayaa laydinku soo dhaweyn doonaa wadankiina haddii ilaah yidhaahdo dadka soomaaliyeedna way guulaysteen dowladdiina waa guulaysatay shacabkeenna waa guulaysteen waa ka adkaan waxa yararkaa ay aad aragteen oo dhacdhacaya oo dhibaatada weyn laakiin geysanaya oo ay wadaani waa sirsirqo iyo dee qofku markuu dhimanayo wuu raftaa marka waa rafasho waxaad aragtaan markii looga adkaaday furimihii dagaalka markii ay ay baxsadeen ayay waxay soo- kusoo dhuumanayaan caasimadda caasimaddaasay waxay rabaan inay tusiyaan ay jawaab bixiyaan ay dhahaan waan joognaa weli taas marka oo caasimadda ah ayay booliiska shaqada ugu ballaaran oo sugaysa ay tahay waxaan rajaynaynaa oo aan shacabka soomaaliyeed u ballan qaadnay in aan soo gebagabayn doono qarax iyo dhib dambe oo ka dhaca magaalada muqdisho dadka la isku hadlaynaayo dadka aan magacooda wax kusoo ballan qaadnay oon ku shaqaynayna waa booliiska idinkoo sidaas rumaysan oo mas-uuliyadda xambaarsan ayaad soo noqonaysaan haddii ilaah idhaahdo nimankaas way tageen laakiin waxaa firxadkee ka soo haray ayaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadataan waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidaysaan tababarkan waxaad tihiin safiiro dadka soomaaliyeed ayaad halkan u joogtaan waxaan rabnaa inaad muujisaan akhlaaq wanaagsan muslimnimo waxaan rajaynayaa inaad muujisaan isdhegaysi iyo ismaqal waxaan rajaynayaa in ammaan iyo eh, dardaaran wanaagsan oo ay idinka bixiyaan maalintaad qalin jebinaysaan inay saraakiishiinu ay idinkaga ay idinkaga bixiyaan haddii ilaah idhaahdo oo idinkoo ammaanan oo halkan ku ammaanan aad dib ugu noqotaan dalkiina waxaan idin leeyahay guulaysta guul baan idin rajaynaynaa madaxdii iyo shacabkii iyo dowladdii soomaaliyeed oo dhanna salaam baan idinka wadnaa guul baan idin rajaynayaa waddankeenni oo nabadaan rajaynaynaa innagoo barwaaqaan rajaynaynaa guul baan leeyahay reer jabuuti guul baan leeyahay dadka soomaaliyeed guul baan leeyahay dowladda talyaaniga iyo guud ahaan caalamkaba aad baad umahadsantihiin
Thank
qaybihii hore barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaadi haddaba san ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan dhinaca kale haddii aaganago dhismaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan macalin iyo arrimaha ayaa shirkii guddiga maalgashiga shisheeye ee maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ka sheegay muhiimadda uu maalgashiga u leeyahay horumarka dalka soomaaliya arrimaha wasiirka wasaaraha koowaad ee xukuumadda ahna wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaana arrintaasi faahfaahiyay
kulankan muhiimad gaar ayuu leeyahay muhiimadda gaarka uu leeyahay waxaa waaye een, soomaaliya dalka soomaaliya wuxuu u furan yahay business oo si kor ah loo yiri waayo Ee, soomaaliya is open for business markii sidaan oo kale loo soo fadhiisto oo loo loonjigareeyo ama loo howlgeliyo een, macnaheedu waxa waaye soomaaliya waxay u furantay ama u furan tahay diyaar u tahay een, ganacsi iyo iskaashi iyo wada shaqaysi marka guddigaas oo maanta laga sheekeeyey inkastoo tarjumaaduhu ay kala duwan yihiin haddana waxaan ka qaadanaynaa waxa waaye een, guddigu haddii uu fadhiisto uu isku imaanayey daan qaadano waxaa maqnaa political will iyo political commitment marka ceelal iyo heshiiso yaa xoole biyacbaan marka caqabadda soomaaliya mar walba waxay ahayd siyaasad marka siyaasaddu markay hagaagto ayaa waxaa raaca een, inta kale markaas raacda kama sidaas isugu xigaan yani indaad oo dha Een, maalgashi marka wuxuu u baahan yahay een, wuxuu u baahan yahay attraction iyo soo jiidasho marka tanaa ka mid ah galabta aan u fadhino marka aada iyo aada runtii u mahadsan tihiin faa'iidada uu leeyahan de wasiiradaa ka hadlay maalgashi dalkanu inuu uu- uu ku xirmo ee dhaqaalaha yani caalamiga global economy in soomaaliya lagu xiro een, waxay ku sameynaysaa een, waxaa laga yaabaa cabsi waa jirtaa sida hadda een, guddoomiyaha gu- een, rugta ganacsiga uu ka dhawaajiyey oo loo cabsanayo local businesseski loo cabsanayo oo awooddaas dhaqaale ama lacagahaas financeskaas xoog gale markay yimaadaan wanaaggoodana waa la yimaadaan businesses yarna oo yaryaroon awood lahayna oo loo baahnaa in la kobciyo ama la promote gareeyana waxay ka saari karaan macnaha suuqay ka saari karaan faa'iidooyinkooduna waxaa waaye waa competitionka iyo tartanka iyo qofka customarka ah oo consumerka ahu inuu choices kala duwan inuu helo standardkuna uu kor u kaco oo aanan ku qasbanaanin iyo priceska mararka qaarkiis oo jaba markii foreign investment u yimaado hadda meelo badan oo laga hadlayay energiga Ee, dal waxyaabaha uu ku istaago waxaa ka mid ah energigiisu inuu raqiis yahay dhaqaalihiisu ku kobco marka annaga hadda energigeena waa laga sheegtay Een, mararka qaarkiis caqabada ayuu noqon karaa dhaqaalaha inuu inuu kick start gareeyo ama uu marka waxa uu lagu samayn doonaa shuruuci bay yeelanayaan Een, waa waa la isku miisaami doonaa faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka laakiin een, maanta inaan een, runtii Ee, markaan ugu yaraano activation ku samayno oo aan dib u howlgelino Een, guddigan oo si wada jira oo loo dhan yahay een, loo soo wada bandhigo Een, hadafku intaasuu ahaa Een, faa'iidooyin ka dhalanaya oo na waa waa dhaqaalayahanada ayaa aada u yaqaana marka aniga hadalkaygu ma badna Een, bogaadintaas ayaan mataqaanaa qaybtayda een, ka qaadanaa oo saaxiibaday iyo libintooda wax ka siinaa Een, maaragtay annaguna waa isbogaadinaynaa
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofoodgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay oran waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiima lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwadiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardaydu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
gabadhexe barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka sac raadiyaha dalkani magaalada muqdisho ayaan isa soo gaanay saaxiibaal markana somalilan ayaan aadayna halkaasi xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa weli waxa ay wadaan qeeldhaankan ah doorashooyinka xilliga loogu talagalay in ay dhacaan inkastoo xukuumadda talada heese markaasi muddokorrin ay sameysay oo korneelka muuse biixi markaasi lagu eedenayo muddokorrisigiisa maadaama golaha gudta u sameeyeen badelkeeda mucaaradka waxa ay sheegeen in saddex iyo tobanka nofembar oo markaa saddex maalmood oo keliya ay ka harsan tahay ee wixii loo gaaro aysan u aqoonsan madaxweyne inuu yahay muse biixi cabdi eena markaasi doorashada ay qaban doonaan allaas ayaa laga digayaa in somalilan ay ka dhacaan iyo rabshado markaasi ama dowladbaxay rabshado wataa dhinacyada ayaana loogu baaqiyaa inay saxakamayaan oo doorasho xasiloon la qabto faysal alwaraabe ayaa markaasi maanta shir jaraad qabtay isagoo ka hadlay wararkii la xira doorashooyinka iyo banaanbaxyada ay qabanayaan
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس إلهي ومعضي سبحانه وتعالى إلهي بكري ومعضي سبحانه وتعالى waxaan maanta halkan aanu shir ku qaadanay fadhigaygii fulinta ee ahaa wiikli ahaa waxaan jeclahay in la wadaagno dadka shacabka reer somaliland arrimahan soo socda waxa weeye marka u horeysa waa ogtihiin doraat waxaa soo baxay baaq ay soo saareen wadamada aan wada shaqaynta leenahay ee bulshada caalamka dhowr iyo toban ambasadar amba diblomaasi ayaa arrintaa ku walaaway madaxweynaha afarta cusho u hadhay way la soo hadleen baaqay soo saareen waan la qabnay waanu soo dhoweynaynaa waa sidaa u sheegeene madaxweyneha waxaan leenahay doorasho madaxweyne oo laysla ogol yahay oo ku fadhida wakhtigii ay soo saareen komishinku oo lagu heshiis yahay inaad qabataan ka arabnaa waxaan leenahay madaxweynaha ma sheegayo dhibaatooyinku dalka gaarsiiyey oo waa waa laga warhayaa laakiin waxaan leeyahay waan masteexaynaya maanta dalkeennu xaalad wuxuu marayaa aan weli ina soo marin maanta dalkeenna shacbigeenna baylah weeye maanta dalkeenna waxaa ku soo socda hanjabaado cadow oo inoo soo bu'ayaan iyo ku nool khilaafka dhexdeenna ah dalkeena wuxuu ka dagaalamay oo u burburay maxamed siyaad bare oo yidhi tayadaa soconaysee ta dalku iyo ummad socon mayso waxaan leeyahay inaynu iskula soo baxno buuggii maxamed siyaad bare aynu ka dagaalamno inaynu isku isticmaalno danteena maaha dalkeena soddonkaa sano ummaddeena biyo ma siino tacliin ma siino waxbarasho caafimaad ma siino wakaa maanta dalkeena rabat loo dhimanayo aynu xitaa cudurka qahaya aynu soo sheegi kari weynay ee sheegtay etoobiya jigjiga inoo soo sheegtay maanta tamar dowladnimo halkaas aynu ka maraynaa waynagaa biyo xamba weyne iyo geedeeble iyo daamkii tobanka milyan ahaa boqol iyo soddon milyan wanaga ka biyala waxaan qabanaa biyo ayaynu caasimada gaarsiin kala weyn waxaan leeyahay madaxweynaha saddex iyo tobanka bisha wakhtigaagii wuu dhammaaday sharcigeed cidna sharci darro dalkan kuma joog jirto madaxweyne kuma sheegan karto mowqafkaygii aan hore u sheegnay labada xusbi halkii buu taagan yahay saddex iyo tobanka bisha wixii ka dambeeya dagsiman baynu nahay saddex guddoomiye oo saddex xusbi um ah guddoomiyaal ayaanu nahay waxaan jecelahay inaynu dalka badbaadino wadajirku badbaadino diiniyada dalka soo saarno soo celino ka saarno khalkhalka dalka waxaan soo dhoweynaynaa shacbigii qiimaa lahaa ee gobollada ay wasiyaarteen waddani sida mugta leh u soo wareejiye taageeradaas waxay kutuusaysaa inaanay dowladda hadda joogtaa wakhtiga gaabaabs yahay aanay taqa haysan waxa madaxweynaha aan leeyahay waxaa kuu sharaf leh inaad tartanka nala geshid calafkaa ka qaadid waxaan suurtogeleen aad dadka ka daysid diyaar baanu nahay annagu inaanu dalka dejinno horena waanu diyaar baanahay intaas tanaasul baanu samayn maanta waxaa laisku haynaa meel tanaasule waa sharci sharciga ilaali sharci baad tirahay sharci aad jaminaysa mawjamid aad ilaalinaysa horta maanu arag laakiin waxaan ku leeyahay gacantaada yaana taariikhdu gelin inay somalilan ku burburto taasaan kugu leeyahay waxaan ka jeclahay inaan abiil u diro ciidamada qaranka waxaan leeyahay ciidamada geesiyaasha reer somalilan aan weligood goob lagaga adkaan taariikhan siyaasadda murankayaga siyaasadeed yaanu idinsoo dhexgelin dalka yaa ilaalinaysaan dalka uma ilaalinaysaan madaxweyneha markaa taagani waa waajib inaan saarano ummaddayna ayaan cadowga ka ilaalina weliba inaan waxaynu dheernahay ciidamada nabaddaynu nahay dhulka nabadgelyada idinka haya waan ogahay sidaa ula macaamishaan hadday maanta aan ictiraaf leenahay waxaa ka qaybgeli lahaydeen biiskiimanka iyo enta akhlaaqdiina iyo wanaaggiina ayaan soo bixi lahaa waxaan leeyahay markaa murankaygu yaanu waxba idinku yeelan saamayn ayaan leenahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay guddoomiyihii guurtida waa ninkii maanta dalka kala saari lahaa waa ninkii maanta lagu baxsan lahaa da ahaan iyo xil ahaanba sharcigii uu madaxweynuhu sheegtay yidhi sharcigan ku joogaa ee maxkamaddu ay qaraarka soo saartay ee loo sharciyey doorasho toosa oo la keeni lahaa oo loo gudbiyey ayuu saxaarad ku soo riday markii la damayn lagu soo celiyana wixii ordaho cagaha badda soo geliya mamaana cagaha dabaa la soo geliyaaba mamaana dabaashaaba horta waa halkaa waxaa leeyahay odaygaasi taariikhdiisa horena waa sheegi maaya waa lala socdaa maantana tuu somaliland gaadhsiiyey halkii laga doonayey oo xilkiisa ahaa wuu gabay aad iyo aad baan uga xumahay odaygaas weliba magacaabistiisana aan gacan ku lahaa waxa weeye raggii ilaahay jannada ka waraya cigaal iyo raggii la shaqaynayay markay sharcigan soo saareen saddexda xusbi waxaa laga shidaal qaatay lixdan iyo sideetii asxaabtii la sameeyey ee reerreerkaheed waxaa la sameeyey balwaas baa laygu yihi lixdan iyo sideed xusbi oo reer ah waxaa laga soo qaatay sharcigan nigeria waddanka afrika ugu dadka badan leh saddex xusbi oo rasmiya oo soo baxay ayaa la doonaya inay saa ku waaraan ummaddu hadday saddex xusbi ku heshiin weydo dee qaran ku heshiin maysan markay saddex xusbi soo baxeen waa la kala diray komishinkii diiwaangelinta saddexaasaa la yidhi inay rasmi ahaadaan kulmiyaa bedelay maalintii la bedelayey uu madaxweynihii siiraan iyo fadhigii labada gole uu ka sheegayey muuse waan is ag fadhine waxaan muuse maanta ayuu ururadii fasaxaya wixii wiyi kuma dhaco habeen horan wada joogno kuma jirta ajanda markii uu sheegay siiraayo muuse wadnaha istaa gaadhay muuse wax allahay wuxuu nabcaa markuu mucaaridka ahaa ayaa hadda la macaanaaday maantana wuu xajiibi nagu soo celiyey lixdan iyo sideediio labiyo toban sagaal urur iyo saddexyadii hore labiyo toban jilib oo kala dooranaya adduunku waxaan ka dhicin doorasho toosa ururadu waxay u baratamaan baarlamaan madaxweyne iyo deegaan inaa cali waraabo meel ka furtay iyo musabixi dee jilibkoodu ma footeynaya ma jilibaa jilba ka badan dalka wax aan suurtagal ahayn inaad kilaayo waan samaynayaana qalad weyn bay ahayd ilaahay kaa soo celiya qaladkaa subxaana wa tacaala marka waxaan leeyahay xanuunkanna ilaahay naga qaado subxaana wa tacaala ilaahay quluubkeena ha isku soo wareejiyo wasalaamu calaykum
dhinaca kale haddii laakiin saaxiibayaal dhaawacida ah dadkii waxyeelooba qarxii soobe ee sagaalabaatanka oktoobar ka dhacay isgoyskaasi ee lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada yaa qaybtii labaad waxaa loo qaaday dalka stoke imaaraadka carabta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha daacadda kasii sagootiyey reega faadimo cabduqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa
guddiga degdega ah gurmadka qaran ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxay direen dhaawacyada bukaanada maanta ee la qaaday qayb ayay ka ahaayeen guddiga gurmadka ee xukuumadda wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa si aada uga shaqaysa sidii dhaawacyadan ay u heli lahaayeen caafimaad dibadda ah hase yeeshee diyaarad qaasoo ambalaasa oo ay soo dirtay dowladda isotaga imaaraadka ayaa lagu qaaday oo ay ku sheegeen in gurmad ballaaran ay u fidinayaan dadkaasi dhaawacyada ah islamarkaana wasaaradda caafimaadka ay ku garabsiinayaan la tacaalidda xaaladahaas caafimaad ee bukaanada la qaaday dhaawacyada iyo ehelkooda ayaa la ysku daray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa goobjoog ku ahaa goobtii laga qaadayay dadkii dhaawacnaa intaasi kadib ugu horreyn warbaahinta waxaa la hadlay qunsulka safaaradda imaaraadka ee soomaaliya تم إرسال طائرة طبية لإخلاء المرضى والجرحى المصابين جراء الهجوم الغاشم من قبل جماعة الخوارج جمهورية الصومال الفيدرالية dr guuleed cabdijaliil cali waa gudoomiyaha guddiga degdega ah gurmadka qaran ee wasaaradda caafimaadka waxa uu tilmaamay inay sii wadayaan garab istaagga iyo gurmadka ay u fidinayaan shacabkii kala duwanaa ee waxyeelada adag ee dhaawaceed ka soo gaaray qaraxyadii labaad ee mar kale ka dhacay zoobe sagaaliyolabaatankii oktoobar bishii aan kasoo gudubnay isla sanadkan
dhaawacyadaas oo aan sida aan qorshaynay ahaa marka hore in ay noo qaadaan toban qofood waxaan hadda oon taagannahay aerobortka muqdisho inoo suuro galay in ay qaadaan sagaal bukaan halka bukaan ka mida bukaanadii aan qorshaynay inuu baxana wuu ka cudur daartay sababo u gaara asiga aawadeed bukaanada la qaaday waxay isugu jireen dad qaba dhaawacyo ee, madaxa ah iyo dhaawacyo burbur ku yimid lafaha ah iyo dhaawacyo u baahan ee, ee, plastic surgery ama qalliinka qurxinta oo qaraxyadii ay ku s- dhibaateeyeen ee, ay jirkooda gaarsiiyeen dhaawacyo u baahan in ee, qalliin qurxina loo sameeyo Ee, sida aan abiilgaraynaba markii musiibadii ki oktoobar ay dhacday ee, dadka dhaawacyada soo gaara oo dibadda u baahda in loo qaado waxay isugu jireen takhasusaadkaas ee aan ka dalbanna adduunyada oo kale ahaa takhasuska neurosurgery-ga oo ah dhaawacyada madaxa gaara takhasusaadka loogu talagalay inay wax ka qabtaan sidoo kale takhasuska plastic surgery oo ah dhaawacyada ee, jirka maaragtay ka gaara qaraxa dhibaato xoog lagu ka gaarsiiyey wejiga iyo qaybaha sare inay maaragtay wax ka qabtaan iyo dhaawacyada burburka lafaha ee, oo orthopedics ah marka weli waxaan la daalaadhacaynaa gaabisyadaas caafimaad maxamuud macalin cabdulle oo ah gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka hoosna dhankiisa warfidiyeenka la hadlay ayaa ka mahadceliyey sida ay wasaaradda caafimaadka ugu gurmatay bukaanadan xaaladoodu ay darneyd islamarkaana uu sheegay inay garab buuxa siinayaan wasaaradda waxa uu xusay in sahay safar ay siiyeen dadkii la qaaday runtii dhaawaca dad badanaa ku dhaawaca meeshaas qiyaastii gaarayo waxaad kaloo ilaahay mahaddiisayna gurmad- guddiga gurmadka qaran oo uu guddoomiyaha u yahay wasiirka caafimaadka oo dhinacayga taagan iyo dhammaan guddiga uu isku howlay inuu dhaawacyadaas ee, dibadda caafimaad uga helo inuu dhaqaalo siiyo runtii ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya dhaktar cali xaaji oo sheegay in ay sii laba jibaarayaan dadaalada caafimaad ee ay u raadinayaan kuwa dhaawacyada halista ah ka soo gaaray qaraxyadii zoobe walaalaheen dowladda imaaraadka carabta oo maxay ahayd ee, maanta noo soo dartay diyaarad ee, aan ku qaadayno sagaal ka mid a dhaawacyadii ugu dardarnaa ee, qaraxyadii zoobe iyo dadkii la socday toban ay ahayd in la qaado halkii tobnaad een, oo qofkii raaci lahaa fiisada ay ka soo daahday laakiin loo ballanqaaday in laga daba keenayo maalin ama laba maalin kadib inuu diiday inuu raaco dadka la qaadayo Ah, booskaasna uu naga khasaaray ayadoo dad kale u baahanna ay gali lahaayeen aanan ku qancin weyni oon ku guuldarraysanna inaan ku qancinno in dadka kale ee soomaaliyeed ee diyaaradda raacaya ay u sii adeegi doonaan in qofkaas laga daba keeni doono waxaan ilaahay ugu baryaynaa caafimaad deg deg ah inta dhimanna waxaan ilaahay ugu baryaynaa caafimaad deg dega inay helaan ayna noo suuro gasho ayagane inta u baahan adeeg caafimaad dibadda ah inaan u helnana aan rajaynayno faadumo cabduqaadiraad ay tiviga dalsan garoonkaadana caddi muqdisho
dhinaca kalena haddii aan eegan saxbiil madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi waxa uu markaasi xafiis u fidiyey in ka badan shan boqol oo maxbuus oo ku xiran deegaanada maamulkaasi somalilan dib kulan ay maanta yeesheen cabdihaab ciil guji ayaa hargeysa ka soo diray waxaa qabsoomay fadhigii boqoliyo labaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan oo lagaga doodayey arrimo muhiim u ah qaranka war-saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada somalilan ayaa waxaa lagu yidhi sidan fadhigii maanta oo ahaa kii boqoliyo labaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan oo shir gudoominayay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa lagaga dooday qodobo muhiim muhiim u ah qaranka islamarkaasina la xidhiidha horumarinta arrimaha dalka ugu horreyntii waxaa golu warbixin ka dhegaystay wasiirka arrimaha gudaha somalilan mudane maxamed kaahin axmed oo ka warbixiyey xaaladda guud ee amniga la xidhiidha isagoo wasiirku xusay in kumanaan ciidamada kala duwan ee somalilan u taagan yihiin mar walba sugidda amniga islamarkaasina ay garab taagan yihiin shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaa kaloo goluhu warbixin ka dhegaystay wasiirka qorshaynta iyo horumarinta qaranka dogtar axmed aadan buuxane oo ka hadlay halka uu marayo qorshaha saddexaad ee horumarinta qaranka oo uu soo gabagaboobay qoaalkiisu waxaana ka tari doonaa horumarinta dalkaas sidoo kale waxaa uu goluhu warbixin ka dhegaystay wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dhulka mudane cabdulaahi abukar cismaan oo ka warbixiyey diiwaangelinta hantida maguurtada ee dowladdu leedahay halka ay marayso iyadoo oo muddo iska kaashanayeen wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaana uu galuhu isku raacay dhammaystirka habraaca sumadda hantida qaranka ee maguurtada ah dhinaca kale wasiirka wasaaradda cadaaladda mudane saleebaan warsame guuleed oo kaashanaya garyaqaanka guud ee qaranka mudane cabdisamed cumar maal ayaa goluhu waxa uu sharaxay wax kabedel iyo kaabsina ku sameeyey xeerka adeega kaalmo sharci iyadoo goluhu u ballamay in dood kale laga yeesho islamarkaasina shirar dambe loo qabto ugu dambayntii goluhu waxa uu xusay in xukuumaddu dhammaystirtay wixii waajibaad ee dhankeeda ku aadanaa dhinaca doorashooyinka sida ammaanka dhaqaalaha xukuumadda ku bixinaysa doorashooyinka islamarkaasina uu cad yahay mowqifka ay ku qabanayso doorashada xukuumaddu iyadoo xukuumaddu raacaysa qorshaha wakhtiga ay guddida doorashooyinku ku cayimeen islamarkaasina ay ku qabanayaan diiwaangelinta doorashooyinka waxaanay xukuumaddu ku baaqday islamarkaasina shacabka somalilan ku boorisay inay doorashada si nabada u galaan sidoo kale madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku cafiyey maxaabiis gaadhaysa lix boqol oo maxbuusa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi waxa uu cafiyey maanta maxaabiis gaadhaysa shan boqol afar iyo sagaashan maxbuus sida lagu daabacay qasriga madaxtooyada somalilan waxaana sheegtay xukuumaddu in madaxweynuhu ka duulayo islamarkaasina